إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii laba boqol lixdan iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda koowaade min suurati alanfaal qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim yas'aluunaka waxay wax kaa weydiinayaan nabiga suubana can il anfaali qaniimooyinka xaggooda qul waxaad tidhaahdaa al anfaalu qaniimooyinku lilaahi allah ayay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka fattaqu llaaha allaah ka baqa wa aslixuu hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibkaa wa atiicu llaaha allaah addeeca wa rasuulahu rasuulkiisana addeeca in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa xaqa rumaysan oo allah iyo rasuul rumaysan suuratul anfaal waa suura madaniya waa qur-aankii madiine ku soo degay bacda alhijra qur-aankii madiine ku soo degay weeye waxay ku soo degtay dagaalkii beder dagaalkii bederna wuxuu ahaa sanadii labaad ee hijriyada bisha ramadaan oo bisha sagaalaad ee sannada ah bishaas ayuu ahaa toban iyo toddobadeedii bisha ramadaan toban iyo toddobadeedii oo sannadii labaad oo hijriyada ayaa dagaalkii bader dhacay suuraddan oo suuratul anfaalna dagaalkii bader ayay ku soo degtay sida saxiixbukhaariga ku sugan welidaas saas daraaddeeda suuradda bilowgeeda ilaa dhammaadka macnaha ugu badan waxay ka hadlaydaa dagaalkii bader ilaa wuxuu yidhi subxaana yas'aluunaka nabiga waxay wax kaa weydiinayaan can il anfaali anfaal waa jamcu nafalin nafal iyo nafli labadaba waa la yidhaahdaa nafalin iyo nafli waa jamcu nafalin nafalkana laba macnaa lagu idlaaqaa qaniimadoo dhan nafli waa la yidhaahdaa nafalka asalkiisu waa shayga siyaadada nafalka asalkiisu waa shayga siyaadada qaniimadoo dhan marka waa la yidhaahdaa nafal waxaana siyaado loogu magacaabaa salaada sunnadaaba nafliyaa la yidhahdaa sadaqada sunnada nafliyaa la yidhahdaa qaniimada waxaa nafli loogu magacaabaa ummadihii horoo dhan xalaal uma ahayn ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu u xalaaleeyey oo qur-a ummadan ummatu muxamed ah sida xadiidka saxiixaynka min xadiidi jaabir uu nabigu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadun qabli shan ayaa laysiiyey qof iga horreeya aan la siin shantaas waxaa ka mid ahayd wa uxillat liya alqhanaa'imu walam taxilla liaxadin qabli qaniimooyinka lai xalaaleeyey qof iga horreeyana looma xalaalayn marka ummaddan shay dheeraadoo ilaahay iska siiyey ayay ahayd ummadii hore labay ahaayeen qayb aan jihaadba la amrin jihaadka waxaa la amray nabiyullaahi muuse markii lagu soo dejiyey towraad intii ka dambeydey towraad markii lagu soo dejiyey jihaadaa la amray marka ummadii hore markay jihaadaan hantida ay qaniimaystaan haddii ilaahay aqbalo oo aan khiyaana dhex gelin dabac cirka inta ka soo degu cuni jir khalaas haddii khiyaano la sameeyo qayb dadqarsadaanna dabkaasaa la weynaa waxaa la fahmaa in khiyaana jirto laakiin ummatu maxamed ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa u xalaaleeya wixii aad gaalada ka qaadateen idinku kaalmaysta ku yidhi marka qaniimadu sidaasaa nafli loo leeya waa dheeraad waxaa kaloo nafliga la yidhaahdaa imaamka muslimiinta dadka gobolka mid ah uu wuxuu siiyaa shay ka dheeraad ah qaniimadii qaybtii uu ka helay qaniimada sida noogu imaan doonta waclamuu ana maa hanimtu min shay fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil waxa weyaan qaniimada marka la keeno shana loo qaybiyaa afar meelood waxaa iskale khaanimiintii mujaahidiintii khaniimaystaa iskale meelna waxaa loo sii qaybiyaa shanta aayaddaasuu sheegtay waaclamuu anna maa qanimtum min shay fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiin wabni sabiil shantaasa loo qaybiyaa halka meel marka waxaa jirta imaamka waxaa u bannaan dadka intii la dagaalamayo wacdaraha muujiyey ee cadowga naafeeyey inuu wax dheeraada siiyo wax dheeraada oo qaniimadii qaybtii uu ka helay ka dheeraada nafliyaa la yidhaahdaa waa dheeraad nasiibka uu qaniimada ka heluu ka dheeraadi ilaa afar meelooduuna dhacaa sida abuu cubayd uu kitaabu amwaalka ku sheegay oo mararka gabal waxa weeye nafligaas wuxuu ahaana wuxuu leeyahay imaamku qofkii gaal dile markhaatina u keensada hubkiisuu leeyay hubkiisa macnaha waa qaabkuu sitay oo dhan labiskuu sitay saadkii uu sitay hubkuu ku dagaalamayey daabaddii uu watay wax alla wixii uu watay ayaa waxa weeyaan la siinaa qofkii dilay hadduu markhaati u keeno nafliyaa la yidhaahdaa hadhowna qaniimada nasiibkiisuu ka qaadana mararka gabalna waxaa dhacda qaniimada inta laga bixiyo khumuska oo wuxuu yidhi inta kale intaan la qaybin ayaa geesiyaalka cadowga naafeeyaa wax laga siina nafliyaa la yidhaahdaa nafli ayaa la yidhaahdaa oo nabiga waaxuu samayn jiray sala allahu calayh wasalama ilaalooyinka cadowga loo diro marka hore oo cadowga lagu sii socdo ilaalada la diro hadday inta cadowgii la kulanto wax ka qaadato afar inta u dhigu meel ka mida iyaga sii jiray inta kalena waxaa la qaybsan jiray ciidanka kale ayaa la qaybsan jiray marka damboo la soo rogmado oo xaaladda culus tahay ragga raacda reebtaha iyo meelahaa soo mara oo cadowga soo fiiriya hadday cadowga wax gaarsiiyaanna saddexu inta u qaybiyo meel sii jiray waa loo badinaa markaas maxaa yaele markaas xoogaa waxlantu waa culusta marka nafliyaa la yidhaahdaa kaas mararka gabalna nafliga khumuska laftirkiisaaba laga bixinaaba qaniimadii inta shan loo qaybiyo meel ka mid ah meeshaas qismiga ugu horreeyo lilaahi walirasuuli la yidhi qaybtaasaa laga siinaa qaybtaas oo waqtigu rasuulku joogana rasuulka iska lahaayo meeshuu doonuu ku bixinaya asna xaquu laha inuu qaato eelkiisa iyo ka nafaqeeyo bacda nebiyina masaalixda caamkaaha lagu bixiyaa marka wuxuu ka bixinaa halkaasuu ka bixinaaho wuxuu ka bixinaa khumuska marka afraadna qaniimadoo dhan xataa khumuskii aan laga bixinu ka bixina afartaas ayaa laga bixiyaa sidaas ayuu yidhi abu cubayd laakiin imaamu shaafici asagu waxa weeyaan wuxuu yidhi qaniimada si guud lagama bixi karee waa in khumuska laga bixiya waxaan hubka ahayn hubka oo qofka gaalka dilay hubkii uu watay kaas waxa weeyaan waa mar walba waa la siina duu markhaati u keensado waa la siinaa calaa kulli xaal nafliga labadaa shaya la yidhaha qaniimadoo dhanna waa la yidhaahdaa xoogaagaas dheeraadka ah ee imaamka muslimiintu uu siinayo qofkii waxa weeyaan geesinimada gaarka iyo dagaalka gaarka muujiyey taasna nafliya la yidhahda labadaasaa nafli la yidhahda shareecada islaamka laakiin aayaddan anfaasha ay ka hadlaydaa waa kee kaasaa waxaa ku jira shan qowl yas'aluunaka canil anfaali anfaasha ay sheegayda aayaddan waa kee shan qowlaa ku jirta waa khumuskii khumuska marka qaniimadoo dhan shan loo qaybiya meel ka mid ah allah iyo rasuulaa iskale say doonaan u qaybinayaan waa qowl qowlna wuxuu leehay khumuskii maahana waa khumusul khumuskii oo qaniimada markaa shan loo qaybiya afar waxaa iskale dadka qaanimiinta oo qaniimaystay meeshaasa shan loo qaybiya meel ka mid aha ilaah yidhi lilaah a iskale waclamu ana maa qanimtum min shay fa ana lilaahi khumusa walirasuul allah iyo rasuula iskale kaas allah iyo rasuula iskale la yidhi weeyaan anfaasha la sheegaya kaas allah iyo rasuula iskale meesha doonuu ku bixinaa rasuulka taasna waa qowlka labaad qowlka saddexaadna waa fay-i anfaasha halkan la sheegaya fay-i wey fay iyo qaniimaa kala jira fay waxaa la yidhaahdaa wixii gaaladu inta cabsadaan ka cararaan ee aan laga gacmo maroojin hantida gaalada inta xooga culays la saaro ama la hareereeyo ay cabsadaane ka cararaan ratiga ka soo baxsaday faraska ka soo cararay kuwaasaa waxaa la yidhahdaa fay kaas fay aa la yidhahdaa qaniimana waxaa la yidhahdaa wixii gacanta looga muroojiyo oo in sidii loola dagaalamayo qasab looga qaado marka haniimada iyada waxa way shana loo qaybina afar dadkii qanimaysta iskale meelna shantaasa loosii qaybina laakiin fey ah shan looma qaybiyo waxa weeyaan meeshuu nabigu doono ku bixina meeshuu nabigu doono suuratulxashyan kusoo maa uu ku bixinaya wamaa afaa allah marka fey i weeyana aayaddan waa qowlka saddexaad qowlka afraadna wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa haniimadii oo idil haniimadii oo idil dhammaanteed wey haniimadii oo waxba ka maqnayn weeyaan anfaasha aayaddaanu ay sheegayda oo la leeyahay anfaashii ayay wax kaa weydiinayaan khumuskii khumusulkhumuskii iyo qaniimadiio idil iyo nafligii siyaadadii uu siinaayey imaamku iyo fey-i shantii qowlba waa sheeg shantii qowlba saasaan ku sheegay waa khumuskii iyo khumusulkhumuskii iyo fey-i iyo qaniimadii oo dhan iyo nafligii imaamku uu siinaayey ilaalooyinka shantaas qowlaa ku jirta jumhuurta ahlucilmigu waxay mareen oo saxaabada iyo taabiciyaalka ay u badan yihiin waxa weyaan in loola jeedo anfaasha qaniimadii oo dhan qaniimadii oo dhan markaasna ishkaala imaana oo aayaddan iyo aayadda soo soctee waclamuu anna maa hanimtum min shay labadaas aayadooda xoogaa nuuc tacaarudaa ka dhex muuqana sababtoo aayaddan waxay leedahay qaniimooyinkay wax kaa weydiinayaan qaniimooyinka la yar suura iskale meeshay doonaanay ku bixinayaan aayaddaasuna waxay leedahay qaniimooyinka waxa weeyaan afar meelood meel waxaa la fahmaa waxaa iska leh qaanimiinta ee waxa weeyaan khumuska waxa weeyaan weeyaan midka la leeyahay inta shan loo qaybiya meel ka mid ah alla iyo rasuul iska leeyahay marka xoogaa tacaarud aha muuqana tacaarudkaas jumhuurtu laba dariiqay uga baxaan laba wej ay uga jawaabeen wejka koowaad waana wejka waxa weeyaan imaamulqurdubi uu jumhuurta u nisbeeyey waa in la yidhaha aayaddan waa mansuukha markii hore haniimadoo dhan xukunkeedu wuxuu la mid ahaa khumusulkhumuska oo macnaheedu waxay tahay haniimadoo dhan rasuulku meeshuu doonuu ku bixin kari markii hore saasay ahayd meeshuu doonuu ku bixina waajib ma ahayn inuu qaybiya sida khumusulkhumuskaas uu meeshuu doono ugu bixinayo saasoo kale haniimadoo dhan ahe kadibna markay soo degtay waclamuu anna maa hanimtu min shayin oo itifaaq ay tahay inay ka dambeyday taas ayaa nasakhday waa saas waa uga jawaaba qowlka labaad waxay tahay waxaa looga jawaaba aayaddu waa muxkama ee mansuukha ma aha marka la leeyahay haniimooyinka alla iyo rasuula iskale waxaa loola jeeda allah ku tasarufaya oo waxa weeyaan meeshuu doono leh ha lagu bixiyo nabiguna waa qaasimka oo qaybinayoo fulinaya marka wuuna qaybiyo afarna waxa weeye qaanimiinta la siiyo alla yidhi waxa weeyaan khumuskiina shantaasa loo qaybiyo yidhi marka waxay leeyihiin muxkamo weeye aayaddu ee marka la leeyahay allah iyo rasuula iskale xukunka alla iyo rasuula iskale wey allah iyo rasuul aqanimada xukunkeeda leh waana xukunkeediina wuxuu ka dhigay allah in inta shan loo qaybiyo afarna qaanimiintu qaataan midna shan loo sii qaybiyo rasuulkuna waa qaasimo waa qaybiyaha xukunkana allah iskaloo ku tasarufay marka sidaasaa looga jawaaba ka qowlkaas jumhuurta ayuu maxamedul amiinu shinqiidi rajaxay adwaaulbayaan adwaaulbayaan laakiin duruustiisa kale gobol ka mid ah qowlka kale laftirkiisu baciid maahanuu leeyahy oo in la yidhaha aayaddu ma ahan mansuuqa marka horeba oo la leeyahay lilah waarasuul loolama jeedo meeshii la doonaa nabigu isaga bixina ee xukunkeeda allah iskale horjideeyey nabiguna waa qaasimo waa qaybina sida alla ambuura u qaybina wey macnuhu macnahaasu baciid maahan wey yas'aluunaka waxay wax kaa weydiinayaan nabiga subanow canil anfaali qaniimooyinka xaggooda qul waxaa tidhaa nabiga subanow al anfaalu qaniimooyinku lilaahi allah ayay u sugnaadeen waarasuulu rasuulkay u sugnaadeen fattaqullaaha allah ka baqa wa aslixuu hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibkaa hagaajiya marka qowlkaas jumhuurta marnoo ah haniimadii oo dhan ayaa laga hadlaa allah iskale oo xukunkeeda leh nabigaa qaybina sababu nusuulkuna wuxuu ahaa aayaadkan ay ku soo degeen weliba aayaddan ugu horayda dagaalkii beder markii la galay oo ilaahay weynaa cadowgii uu jebiyey saddexay u qaybsameen ciidankii muslimiintu qayb ka midu gaaladiiay raacdeeyeenoo fogeeyeen qaybuna nabiga isku hareereeyeen si aan cadowgu gaadma uga helin qaybuna qaniimooyinkiiyo aruurin ugu dhaqaaqeen markay qaniimadii aruuriyeen oo habeenkii laysku soo laabtay ayaa qoladii qaniimada aruuriday waxay idhahdeen annagaa aruurinay annagaana iskale cid malalhu ma jirto gacmo waa waxay gaartay qoladii cadowga cayridana waxay dhahdeen haddaanaan cadowga raacday lahayn qaniimo ma adan aruurideen ee meeshuu kuugu imaa laha noogama xaq lihdin qoladii nabiga waardiyeynayday sala allahu calayh wasalamna waxay idhahdeen nabigaan isku waardiyey isku hareeraynay oon ka cabsannay cadowga inuu meel dagnan ka helo saasaan ku mashquulnay waa awoodnay qaniimo inaan aruurinno xaqna noogama lihdin saddexdaasay u niqaasheen markaasaa ilaahay weyne subxaana wa tacaala aayadda soo dejiyey oo layidhi murankan iska daayay allah iyo rasuulay u taallaa qaniimada qaybinteeda idinka muranka dhexdiinna ka saara dooda iyo khilaafka iyo taas iska daaya idinka dhexdiinna hagaajiye amaa qaniimo qaniimo ilaahay baa xukunkeeda iskale nabigaana qaybinaya sida alla amri u qaybinaya kala baxa idinka dhexdiinna hagaajiye dhexdoodii hagaajiyeen qaniimadiina nabigaa qaybiyey si simanuna ugu qaybiyey saddexdoodii si siman uu ugu qaybiyey sacdi ibnu abi waqaas wuxuu yidhi maalinkii bader walaalka iyo aa la dilay xumayr markii la dilay anuguna waxaan dilay yidhi nin gaal ahayoo saciid ibnulcaas la yidhaahdo seef aan qaatay yidhi seef uu lahaa oon ka dishay nabigaan yidhi rasuulka ilaahay oo seeftaas isii markaasuu yidhi aniga melihi seeftan adna melihida meeshaad ka qaadday iska dhig meeshaan iska dhigoo qaniimadiiaan ku dhex dilay waxaan tegay yidhi iyadoo rabbi kaliyuhu garanaya waxa igu sugan ee murugo ah walaalkayna la dil seeftii aan ka qaatay gaalkii aan dilayna layga qaaday waxaan isleeyahay yuu yidhi ama nabigu siiyaa seeftaas ninaan cadowga wax uga tarin oo waxaad dhigtay oo kale aan dhigi karin maraan sii socdo a aayaadkaanu soo degin nabigu wuxuu yidhi kaale qaado seefti aayaddaana soo degtay alla i rasuula xukunka iskale say doonaan u qaybinay culimmada yidhahdeen nafliga waxaa loo jeeda waxa imaamku siiyo qofka uu geesigaana xadiidkaasi u deliishaday ilaa wuxuu yidhi subxaana fattaqu llaah allah ka baqa wa aslixuu hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibka taas hagaajiya wa adiicullaaha allah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca oo qaabka ay u qaybiyaan qaniimada ku qanca oo sidaas ugu adeeca in kuntum haddaad tihiin mu'miniina dad ilaahay rumaysan oo xaqa rumaysan haddaad tihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innamaa wax kale ma ahan almu'minuuna mu'miniintu aladiina waa kuwa idaa dukira allaahu allah marka la xuso wajilad ay cabsato quluubuhum qalbiyaalkooda wa idaa tuliyad marka la aqriyo calayhim korkooda aayaatu ilaahi aayaadkiisa zaadathum aayaadku waa kuway u siyaadiyaan iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa oo kaliyana yatawakkaluuna waa kuwa tala saarta aladiina waa kuwii mu'miniintu yuqiimuuna salaata salaada ooga wa mimaa shay wax ka mida rasaqnaahum aan ku risaaqnayna yunfiquuna bixiya ulaa'ika kuwa tilmaamahaas leh hum ayagaa almu'minuuna mu'miniintii ah xaqan iimaanan xaqan iimaan dhab ah lahum waxaa u sugnaadeen darajaatun darajooyin darajaadkaasoo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ahaaday wa makfiratun dembi dhaaf ayaa u sugnaaday wa risqun risqiyaa u sugnaaday risqigoo kariimun wanaag badan aayaadkan ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuxuu noogu tilmaamayaa sifaadda mu'miniinta waxa weeyaan mu'miniinta sifaad ayay leeyihiin daahir ah iyo mid baatina oo rabbulcaalamiin uu tilmaamay idan markaa qofkii haddii sifaaddaas uu yeeshana waa qof mu'min ah haddii sifaaddaas uu iska waayana waa qofaan mu'min ahayn ama iimaankiisu uu daciif yahay marka waa inaad isku miisaanta bal aayaadkan allah wuxuu yidhi subxaana innamaa wax kale ma ahan almu'minuuna dadka mu'miniinta ah aladiina waa kuwa idaa dukira allaahu allah marka la xuso wejilad ay cabsato quluubuhum qalbiyaalkooda ilaahay awooddiisii cilmigiisa iyo qudradiisa ilaahay cadaabkiisa marka laga hadlo waa dadka quluubtoodu walwasho oo ay cabsato marka waa ay cabsataa marka la yidhi macna iyo timaar waa inay ka dhasho cabsidaas cabsida keligeedu qalbigu walwalaya kaliya maaha waa in macna ka dhasho timaaro ka dhalato oo waa maxay imtihaalu alawaamir waijtinaab nawaahib qofkii markuu cabsado waa inuu cabsidaasu ku cambaarto amar qaadasho oo ilaahay amarkiisa qaadanaa wax kastoo amray fulinaa wax alla wuxuu ka reebayna ka haraa waa inay ku xambaarto laakiin welwel iyo cabsi kaliya waxba macnaa male walidaa saas daraaddeed xaafis ibnu kasiir wuxuu yidhi wa haadihi sifaatu lmu'min xaqa almu'min qofka muuminkaa sifadiisa ee dhabta iimaanka ah muuminka dhabta ah alladii idaa dukira allaahu wajila qalbuhu muuminka dhabta waa midka allah marka la xuso qalbigiisu baqo ee macnaheedu waxa weeye khaafa minhu allu ka baqaa fa facala awaamirahu markaasuu sameeya alla wuxuu amray wa taraka sawaajirahu markaasuu ka tagaa wixii alla ka reebay qur-aankaana aayaad kale sidaas u caddeeyey cabsida ammaanta leh ee ilaahay ammaanay inay tahay cabsida fimaartaas dhasha oo qofka ku beerta inuu ka tago wixii alla ka reebay uuna sameeyo wixii alla amray sida rabbulcaalamiin uu yidhi wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa cani ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa waxa weyn qofka ka baqa rabbi hor istaagiisa ee markaas nafta ka reeba jacaylkeeda fiir cabsidii waxaa la rabaa inay hdhasho tamara oo waxa weeyaan amar qaadashay ka dhalato dadka ka baqa ilaahay uu hor istaagi doono oo markaas uu baqo naftiisa ka reeba waxay rabtay ilaa sideedaba naar maxaa lagu galaa waa wax naftu rabto xufat iljannatu bishahwaat nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam jannada waxaa lagu hareereeyey waxa naftu rabto idan marka qofka rabbi ka baqa waa inuu nafta ka reebo waxay rabto waxa weeyaan xufat iljannatu bilmakaari jannada waxaa lagu hareereeyey wax alla waxay naftu necab tahay marka nafti waxay necab tahay waajibaadkii gudashadiisa waxa weeyaan ka tegidda ay ka tegaydo shahwaadkeeda naartiina waxaa lagu hareereeyey wax alla wixii naftu jeceshahay marka qofkii si uu naarti uga badbaado jannadiina uu u galo waxa weeyaan waa inuu wixii naftu jeceshoo dhan nafta ka reeba waa inuu naftii ka reebo wax alla waxay jeceshahay marka wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa waa inuu naftii ka reebo waxay jeceshahay qofkaasaa jannada gala innamaa wax kale ma ahan almu'minuuna mu'miniinta alladiina waa kuwa idaa dukira allaahu allah marka la xusuu la sheego wejilad ay baqda quluubuhum qalbiyaalkooda wa idaa tuliyad marka lagu akriyo calayhim korkooda aayaatu ilaahi aayaadkiisa zaadathum waa dadka ay u siyaadido iimaanan iimaan mu'miniinta waa dadka marka aayaadka ilaahay lagu dul akriyo iimaan u siyaado aayaddan waa rumaynaa waxay amrayduu samaynaa waxay ka reebayduu ka haraa marka caqiidana waa ka siyaadsanaa cibaado iyo camalna waa ka siyaadsanaa sidaasaa iimaankiisu ku kordhee waxayna la mid tahay aayaddii suuratu tawba aan ku soo marnay wa idaa maa unsilat suuratun fa minhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana fa ama aladiina aamanuu fazaadatum iimaan wahum yastabshiruun xuri xaafid ibnu kasiir wuxuu u daliishaday imaamu bukhaari iyo keyrkiisoo ah aimada muslimiinta ah aayaddan iyo aayaadka la midka ah in iimaanku siyaado uuna quluubta ku kala badan yahay xataa iskada acmaasha tasdiiqa qalbigaha kala badan tasdiiqa qalbiga adiga shayga qalbiga saad uga rumaysan tahay waa kala badan yahin shaqa iskuma laha shaqa iskuma laha oo shay waxaa jira si kasta haddii la yeelo aan lagaa shaki geli jirin sida qalbigaaga u og yahay shayna haddii xoogaa lagaa shaki geliyo waxaa dhacda inaad ka shakido xataa tasdiiqa qalbiga islama eka iskada acmaasha islama eka oo waxaad ogsoontaha adiga hadda masalan tusaale dii lagu yidhaahdo magaalo kismaayo laydhaha adduunka kuma taalo laga dhaadhicin karo si lagaaga dhaxsha waa adagta lagama dhaho laakiin arrin aad qof ama laba ka maqashay ood xoogaa isleeha sidaas amuuya dii konton qof oo diidan ku timaada war waa lagugu caday wax kama jiraan ku tiraa inaad ka shakiday u badanta marka shayga xataa rumaysnaanta qalbiga ah rumaysnaanta qalbiga ah laftirkeeda kale xoog badan marka iimaanku tasdiiqana waa ku kala xoog badan yahay camalkana waa ku kala xoog badan yahay cuuri xaafid ibnu kafiir sidaas waa madhabka jumhuurta ummadda muslimkaa bal wuxuu yidhi ijmaac ayuu ku sheego ku xikaayooday in badan oo a'immadaas ka mid ah imaamu shaaficiyana ka mid ah a'immada ijmaaca ku sheegtay inay ijmaacta ummadda muslimiinta ahlu sunnaha loola jeedaa inay ku ijmaaceen iimaanku waa kala badan yahay waa kala siyaadaa axmed ibnu xambala ka mid ah abu cubayd alqaasim ibnu sallaam aa ka mid ah marka iimaanka sida caqiidada ahlusunna waljamaaca ay yihiin waxa weyan aliimaanu yaziidu bidaaca wa yanqusu bilmacsiya marka iimaanku daacadu ku siyaadaa macsidana waa ku nuqsaama waa ku nuqsaama sidaas weeyaan ilaa marka wuxuu yidhi subxaana wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa oo kaliya ay yatawakalnu tala saarta mu'miniintu waa kuwa rabbi oo kaliya laa calaa kayrihi rabbi oo kaliya waa kuwa tala saartay xaal loola jeedaa bal macnaha uu saaray xaafidunka fiirfiiri wuxuu yidhi ey laa yarjuuna siwaa mu'miniintu ma rajeeyaan cid aan allahayn la qof walba waxaa jirta cid qalbiga uu ku hayuu rajaynayo uu isleeya isagaa kaa warqaba dhibaatada kaa celinaya macfigaad u baahantahay kuu soo jiidaya mu'miniintu laa yarjuuna siwaa allah cid ka soo haray ma rajeeyaan walaa yaqsiduuna ilaa iyaa cibaadaadka daacaadka waxay samaynayaan waxa ay iska daynayaan ulama qastaan cid aan allah ahayn cid aan allah ahayn qasadkama leh waxay samaynayaan waxay u sameeyaan allahay wax uga rabaan waxay ka tegayaan xumaana waxay uga tagaan allahay wax uga rabaan raje cid aan ahayn asaga kama laha walaa yaluuduuna ilaa bijanaabi hadday musiibo dhacdo oo dhib ku yimaado ma magan galaan cid aan isaga ahayn ma magan galaan cid aan alla ahayn mu'miniintu walaa yatlubuuna alxawaa'ija ilaa minh walaa yargabuuna ilaa ilayh xawaa'ijta baahiyadoodana kama dalbadaan cid aan isaga ahayn day ilmo u baahdaan day caafimaad u baahdaan day roob u baahdaan day nabadgelye u baahdaan haddii qof baadi ka muqlubta inay helaan u baahdaan baadi baahi markay ku timaaddo baahidooda cid aan allahan ma weydiistaan wa khaasatan maa laa yaqdiruhu ila allah waxa uusan awoodin cid aan ahayn taas cid aan allah ahayn weydiisiga la weydiistaa waa gaalnimo iyo islaamka bax wey oo waxa weeyaan waxyaalaha waxyaalana banu aadamku waa awoodaan waxyaalana ma awoodaan waxyaalaha ay awoodaan waxa weeyaan waxay iskugu jiraan weydiisigoodu wax bannaan iyo waxaan bannaanayn laakiin shirki ma ah waxa qofka duu awoodo weydiisiga la weydiistaa gaalnimo marna ma ah ee marna wuxuu noqon karaa xaaraan marna xalaalu noqon kara oo qofkanoo qayilayaa misigaal cabadaata xabbi sigaal iibi oo uu ku siiyo waa awoodaa shirki maaha laakiin waa xaaraan soo ma jeedid ma ahan gaalnimo shirki ma ahan waa se xaaraan oo daroogadaasad ka qaadata soo ma jeedid haddii qofkii waxa weeyaan wax uu bannaan oo cadayu sita markaas ta xabad cadaya isii laba caday wadiga sitee waa uu ku siiyey xaaraanna maaha waa iska bannaan soo ma jeed shay aad u baahan tahay uuna awoodo qofki haddaad weydiisato shay aad una baahan tahay uuna awoodo oo xalaalna ah marka qofku waxa uu awoodo lama diido adoo wax weyn cadow ku haysa qof muslim oo hub haysto xagga taagan aad tiri warkaale iga soo gargaar fastaqaafahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi sida nabiyullaahi muuse uu ninkii reer banu israa'iil uga gargaarka dalbay mid reer fircoonaha dhibayey markaasuu arkay nabi muuse markaasuu u yeertay yuhi kaale iiga gargaar muuse waa u yimid feeru ku dhuftay kii fircoon waana dil kii fircooniga ahaa marka wixii uu awoodo banu aadanka in la weydiistaa qaar waa bannaan yahay qaarna ma bannaana laakiin shirki marna maaha laakiin shirkiga saad uga badbaaddo an tas'ala alxaya alxaadira bimaa yaqdiru calayh waa inaad qaacidadaas ad taqaanaa an tas'ala alxaya waxaad wax weydiiseen wax nool waa inuu noqdaa mayd haddaad weydiisato waa hoogta waana shirki akbar ah islaamkana waa looga baxaa gaalnimadana waa lagula biiraa soo ma jeedid mayd haddaad wax weydiisato an tas'ala alxaya alxaadir waa inuu joogaa ciddaad wax weydiiseen asagoo nooloo kaa maqan oo meel kala jira asbaab aad kula xidhiirtana aysan jirin haddaad iskaga dhawaaqaydo ood aaminsan tahay xaggu kaa maqla xagga inuu kaa maqlaayaad ku qanacda nin shiiqoo marka deganaa oo dhintaa waxaa yidhahdeen nin u dirsaday siyaara beledweyne markuu soo maray tanaga lagu shugi jiray subagga waaga tanagii salkii oo dhamaa ku-ayir waana subag subag dhalaartan wey markaasuu qayliy shee cali maayo waa daaba rabaa subagii marka waxay leeyihiin bis waa dhiiggii tanagii salkiina waa lumay ogow meeshuu iskaga dhegay mana dhalaalsan yaho ma harkacsana waa soo qaaday waa soo qaaday guri dabaqu hul shacalimaayo ka deganaa marka markuu la soo galayo jaranjarta uu ka horiyo shacalimaayo shacalimaayo waadiga laha miyaan kuu dirsal haddaanan ilaa shakin maxaad la qaylaysa waxaan kuu diray anaa waadiyeysanaye ma iska soo qaata adiga badkuu ka maqlaaya leey marka waa kaasaa shirka adamara waa noocaas an tas'ala alxaya alxaadir aad raba ee qof maqan inaad iskaga qaylado waxa weeyaan maxay ku kala duwan yihiin walaalle fiiri allah waa samiic mel alla meeshaad maraydo waa ku maqla badda haddaad maraydo dhulka haddaad maraydo hawada haddaad maraydo allah waa ku maqla waana u qayshataa soo maaha haddaad tidhaahdo qof kaleeto oo weliya aan imaqlaan meeshaan joogo ilaahay sow kuma adan shabihin aawa aayaddii qur-aan laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir war ilaahay cid lamida male yaa ilaahay baad addoonkaas ku shabaday soo maa baad istiri waa ku ogi meeshaad joogtana waa yaqaana weliba ilaa hadduusan meel jirto oqoon gargaarka meel kuugu soo aadiyo ma yaqaan ee waxaad aaminta markaad u qaliyad inuu ku yaqaan xataa meeshaad joogto dhawaaqana uu maqlayo awooddiina uu leeyahay wax ku qabaa saddexdiiba ilaahaad uga shabahday xaggii samcigii xaggii cilmigii xaggii qudradii saddexdiiba allaad uga shabahday marka tashbiihu lkhaaliq bilmakhluuq wa tashbiihu lmakhluuq bilkhaaliq saddexdiiba waa labadu waa gaalnimo labadu waa gaalnimo marka mu'miniinta sifadooda walaa yatlubuuna alxawaa'ija ilaa minhu ilaahay meelaan ahayn baahiyada kama dalbadaan walaa yarqabuuna ilaa ilayh allah cidaan ahayn wax kama doonaan wa yaclamuuna annahu maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun waxay og yihiin oy caqiida u ah mu'miniinta wuxuu alla doonaa dhaca wuxuusan doonin ma dhaco mana ahaado wa annahu lmutasarifu fi lmulki waxda laa shariika lah mu'miniintu waxay og yihiin in allah uu yahay midka koonkan mulkigiisa maamulaa keligiis cid shirka kulahu aysan jiro asagaa keligiis maamula koonkan cid shirka kula ah ma jirto la maamusho cid shirka kula ah ma jirto walaa mucaqiba lixukmihi xukunkiisa cid ka daba imaan kartaa ma jirto qofka hadduu wax ku xukmiyo cid wax ka bedeli karta male faqriguu kugu xukmay cid kaa bedeli karta male haninimuu kuu xukmay cid kaa bedeli karta male cuduruu kuu xukmay caafimaad cid ku sii karta male caafimaaduu ku siiyey qof cudur kugu sallidi kara male xukunkiisa lagama daba yimaado ma laga daba yimaado wa huwa sariicu lxisaab wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir weli haadaa qaala saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr waa taabici waa ardagii cabdullaahi ibnu cabbaas saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi attawakulu cala allah jimaacu liimaan allah tala saarashada la tala saartaa waa iimaankoo idil wey iimaankion waxba ka maqnayn wey allah in la tala saartaa marka waa masale weyn wa calaa rabbihim rabbigood korkiisoo kaliya ay yatawakaluuna mu'miniintu tala saartaan aladiina waa kuwii muminiintu ka bedelo aladiina waa kuwii mu'miniintu yuqiimuuna ooga asalaata salaada waa kuwa salaada ooga waxaa loola jeedaa salaada si saxay ula yimaadaan oo shuruuddeeday ilaaliyaan arkaanteeday ilaaliyaan waajibaadkeeday ilaaliyaan qofaan garanayna ma dhici karto inuu ilaaliyo idan waxaa ka horrayda salaada in sidii loo tuka laha la barto taasaa ka horrayda muqaatil ibnu xayaan wuxuu yidhi iqaamatuhaa almuxaafadatu calaa mawaaqiitiha salaada in la oogo macnaheeda waa in waqtigeeda la ilaaliyo aan laga hormarin aan laga dabamarin dii laga hormariyo bataatan ma ansaxayno dii laga dabamariyana waa lagu dembaabay qofkaas waa ku dambaabay waa ku dembaabay marka waxa weyaan waa inaan laga hormarin waana inaan laga dabamarin marar badanna waa dhacdaa salaada oo waqtiga laga hormariyo wakhaasatan salaada subax alxamdulilah inkastoo waxa waye masaajidda agarkooda hadda xaafadaheenna ay ladan yihiinoo salaada aad loo ilaaliyo haddana magaalada in badan masaajidda salaada ka hora la tukada salaada subax waana xaqiiqo ayadoon dhalana la adiman ayadoon dhalanna waa la aqimaa gabalna waxay galaan iyadoon dhalan weli mana ansaxayda salaada saas iyadoon la tukanay lamid mar haddii waqtiga laga hormariyo qofka waxa weye salaada ka hormara iyo waqtigeeda qofka ka daahee xoogaa waqtigiioo cabaar jiray tukada waxaa liita oon iskuna dhow midka ka hormaray maxaa asaga salaad kamaba ansaxay laakiin qofku hadduu salaadii waqtigiiyo galay uu dhex galo waxa weeyaan fadiiladiiya seegi karta laakiin ma seegaydo salaada salaaddi waa u ansaxi laakiin fadiiladii awalka weeye fadiiladu waa awalka marka waxaa lana ka rabaa fadiilada ha lagu dadaalo laakiin fadiilo ku dadaaliyo yaysan keeni salaad la'aan la salaad la'aan iyadu rajaba male marka waa nuucaas waa waqtigeedoo la ilaaliyo wa isbaaqi duhuuri fiihaa waa in la ilaaliyo sidaasoo kaleeto weysaqaadka in la dhammaystiro weysaqaadka salaada qof walba uu dhammaystiro sidaas waa in lagu dadaalo saasaa oogid ah wa tamaami rukuucihaa wa sujuudihaa waa in rukuucda lagu xasilo sida digaag biyo cadayaan gow gow looga siine lagu xasilo sujuudda rukuucda lagu xasilo wa tilaawati alqur'aani fiihaa qur-aanka lagu aqrinaa la saxo waxa waa in la dhammaystiro oo la ilaaliyo qiraa'adiisa watashahudi wa salaati cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam ataxiyaadka iyo salliga nabiga la ilaaliyo oo ku dhex jira haadaa iqaamatuha weye sidaasaa salaad oogid wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun wa yunfiquuna waa kuwa bixiya mu'miniintu mimaa shayka wax ka mida rasaqnaahum aan ku risaaqnay infaaqaas waxaa soo gelayeen waxa weeye sekada waa dadka bixiya dhammaan xuquuqda addoommada ay ku leeyihiin iyo kuwa allaah leeyahayba waa kuwa maalkooda ka bixiya kuwa waajibkaa xuquuqda waajibkaa ugu horayda iyo haddana waxaa soo gelaya midda sunnadaa labada waa midda bixiya ka xuquuqda waajibka ee qofku hadduusan bixin ku dambaaba sakadiya ka mida kafaaraadka lagu yeeshaa ka mida hedyiga qofka lagu yeeshaa ka mid ah biilkii carruurtiisa iyo ehelkiisa ka mid ah aabbihiis iyo waalidkiis biilkoodiiya ka mid ah way badan yihiin markaa waa kuwa bixiya nafaqaadkii waajibka ahaa iyo waxa weeyaan kuwii sunanka ahaaba ilaah wuxuu idhi subxaana ulaa'ika dadka tilmaamahaas le lasoo tilmaamay ku tilmaaman dadka tilmaamahaas la soo sheegay ku tilmaaman hum ayaga almu'minuuna mu'miniin ah xaqan iimaanan xaqan iimaan dhab ah kuwaasaa leh lahum waxaa u sugnaatay darajaatun darajooyin darajaadkaasoo cinda rabbin rabbigood agtiisa ahaaday dadkaas mu'miniintaa islama derajo eka way kala darajaad sarreeyaan laakiin darajaaday leeyihiin oo gobolba gobol ka sarreeyo xadiidka saxiixaynka nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam dadka ahlu jannada way kala sarreeyaan qolada hooseyda qolada ka korayda waxay u arkayaan sida xidiga samada ku sugan ee sii dhacaya ama soo dhalanaya xidigaasoo kale sidaad u aragto waa derajada qolada boqol derajayna kala sarreeya hal derajo qofka kaa sarreeya waxaad u arkaydaa sidaasoo kale laakiin ilaahay fadligiisa qofkaa sare qofka sarreeya waa og yahay inuu qoladaas ka fadli badan yaho ka sarreeyo oo nimco aysan haysan uu haysto laakiin midka hooseeya ahlu jannaha cuqdad ma qabo oo ismale waa laga nimco badan yahy intiisa ilaahay ku qancina markaas isleeyahay nimcadaad haydo wax ka badan haya ma jiraan waa ku qanacsan yahi kuwaasaa u jeedo laakiin inay ka fiican yihiin oo nimco ka weyn haystaan ma aaminsan xayla hadduu aamino waa qof qalbi xumo ku jirto raaxada ma taallaba radia allahu canhu waraduu canhu yaa imaanay laakiin ilaahay si uu raalli uga dhigo intuu siiyuu ku qancina qof walba kan sarreeyana waa ogaana inuu wax dheer yahay xayla hadduusan inuu dadkii wax dheeryahay ogeyn wax uma tarin wixii marka kaasna waa ogyahay sarreeya inuu wax dheer yahay oo dheeraad haysto waxa weyn kan hoosana cuqdad ma qabo ismale waxbaa lagu dheeriyay maba ogaba in wax la dheri marka midba meeshiisa ilaahay ku qanci darajaad sidaasay leeyihiin wa makfiratun dembi dhaaf ayaa u sugnaaday oo dunuubtooda loo dhaafo iyo wa risqun risqi risqigaasoo kelimun wanaag badan waa jannada risqiga wanaagga badan cunto adadaad cunto qarash lagaa rabin soo shaqayn aan lagaa rabin dhidid dambe aan keenayn cudur aan keenayn waxa weyan qaan aan keenayn waa cunto aan dhammaanayn oo laga cabsan inay dhammaato waa raaxo waa qayl iyo barwaaqo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi kamaa akhrajaka rabbuka kamaa sidiioo kale weeye tanu akhrajaka uu kuu soo saaray rabbuka rabbigaa min beytika gurigaaga kaaga soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalo aad ku dheehan tahay wal xaalna uu ku soo saaray inna fariiqan koox kooxdaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah la kaarihuuna ay dhibsanayaan yujaadiluunaka waa kula doodayaan filxaqi xaqa ayay kugula doodayaan bacdamaa tabayana markuu caddaaday ka gadaal ka'annamaa waxaad mooddaa yusaaquuna in la kaxaynaa ilalmowti mowdkii loo kaxaynaa walxaalna loo kaxaynaa hum ayagu yanduruuna mowdkii ay fiirinayaan wa id waati nabiyo ummadda u sheeg yacidukumullaah allaah uu idiin ballan qaadayey ixta daa'ifatayni labada kooxood middood annahaa ixda daa'ifataynka lakum idinkayna idiin sugnaatay wa tawaduuna idinna aad jeclaydeen anna hayradati shawka awoodda midda u saaxiibkaa qayrkeed takuunu lakum inay idiin sugnaato wa yuriidu allaahu allahna wuxuu doonayey an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo bikelimaati awaamirta u dagaalka inin amrayna ku sugo wayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriina gaalada midka ugu dambeeya liyuxiqa alxaqa si uu xaqa u sugo wa yubdila albaatila baatilkane u baabi'iyo walow kariha haba nicin almujrimuuna gaaladu yah aayaadkan waxa weeyaan dagaalkii beder aayaad ka hadlaya weeyaan dagaalkii beder bilowgiisii ayay ka hadlayaan dagaalka beder nabigeenna sala allahu calayhi wasalam sababka ku bixiyey wuxuu ahaa wuxuu maqlay abuu sufyaan oo awr safara wada awr safara oo quraysh ay leedahay oo shaam aadeyna shaam ka soo rartay markii horeetay fakadeen oo ciidan loo diray ka fakadeen markaasay shaam ka soo rarteen ay soo rogmadeen inay shaam ka soo socdaana nabigu maqlay sala allahu calayh wasalam afartan nin bisaana la socota dhaqaale aad u weyno hantidii qurayshyadana waa saaranta qurayshuna waa gaaladii nebi moxamed iyo saxaabadiisa ka soo saartay maka hantidii ay lahaayeen saxaabadana kala hareen wixii maal muslimiintu lahaayeen ayagaa la hareen marka xaq ayaa loogu leeyahay in maalkooda waddada loo istaago lagana soo qaato nabiga sala allahu calayh wasalam markuu maqlay laba nin oo xog xograadin oo sirdoonahu diray markaasuu yidhi inta aadan dhanka shaam awrtaas markay soo rugmato soo sheega telefoon lasoo dira male meeshii u istaageen awrtii markay arkeenay cagaha wax ka soo dayeen awrtii oo weli meeshii jirta ay madiine yimaadeen yidhahdeen awrta halkaasay soo mareen awrta halkaasay soo mareen markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam muslimiintii soo baxa awrtaasaan raadaynaa waa intaasoo ilaahayna siiyeen muslimiinta intii fudeeda baxday nabigu inuu dagaal la kulmaya lama ogeyn awrtaas afartankan la socoto in lasoo leexinayo unbaa loo haystay marka saddex boqol toban iyo saddex saxaabiyaa raacay saddex boqol toban iyo saddexay ahaayeen ama saddex boqol toban iyo afar ama saddex boqol toban iyo toddoba wa kullun qad qiil marka saddexda qowlba la yiri saddex boqol iyo toban iyo saddexdaas ayaa loo badanya sidaasay u baxeen nabiga saxaabadu markay baxeen abuu sufyaanna waa nin dhowrad ah oo aad u digtoon qof kasta oo ka soo horbaxa waa weydiiya maxamed iyo iiga warrama saaxiibadiis madiine miyay jiraan mise wax dhaqdhaqaaqahay wadaan isma yidhaa kan wax ma oga kii ka soo horbaxana waa weydiina warka qof kasta markii ugu dambayday safar dhanka madiine ka yimid ayuu helay markaasay yidhahdeen warka sidaan ku hayno maxamed iyo saxaabadiis waa baxeen waddabayna jiraan waxayna ku maqan yihiin awrtiinnaanay raadinayeen saasaa loo sheegay suu qof walba u weydiinayo markuu arrintaas ogaaday ayuu nin la heshiiyey nin reer khifaar ah ayuu la heshiiyey oo la dhihi jiray damdam ibnu camrin alkhifaari ninkaasuu yidhi cagaa wax ka day maka orod ku tag quraysh u sheeg awrtoodii iyo hantidoodii in maxamed iyo saaxiibadiisa fara ku hayaan marka say uga dhacsa lahayn iyaga u taalla waddadii uu ku socday waddada bederay ahaa beder waa ceel buuro waaweyn ah ku hareeraysan saddex waday leedaha looga baxo meel kale looga bixi karo maleh wadda waa midda awrtu ku imaanayda midna waa midday uga gudbaydo xagga maka aadayda midna waa waddada madiine ka taalla midday ka soo gasho waxaa loogu talagalay si uu soo socdo ceelkan biyo inuu ka cadmaago dhex galo markuu dego waddaduu ka soo galana laga xiro tii makana laga xiro tan madiinana laga xiro markaasna awrta inuu sallimo unbay noqo leed arrintu laakiin markuu warkii helay uu halkaas iyo u leexiyey qoraxu dhac awrta koor iyo qoraxu dhac u leexiyey sayfulbaxri waddadaasuu marsiiyey halkaasuu la leexay qayladhaanna waa birsada quraysh markay maqleen nabi maxamed iyo ciidankiisii ayaa awrtii aaday wax alla waxay awoodeen ciidanay soo wadeen iyo waxay kaloo ciidan kale heli kareen ilaa kun iyo saddex boqolay ku soo baxeen ilaa kun iyo saddex boqol nabiga iyo saxaabada la socotaana waa saddex boqol toban iyo saddex ama saddex boqol toban iyo afar ama toban iyo toddoba waa wax iyagana un saddex boqol iyo labaatan aan dhammayn markay soo baxeen meel dhexe markay soo marayaan abuu sufyaan markuu ogaaday inuu xuduuddii dhaafay oon hadda kadib lasqaba karin uu risaalo u diray quraysh ciidankii ka soo daba diray yidhi awrti waa badbaaday waana fakannay iska soo laabta iska soo laabta markay yidhaahdeen marka abujahlaa diiday oo malag wado goobta la dhigi doono aa yidhi maya waa inaan maxamed kala hadnaa ninka damaaciyey maanta awrteenna raadkeena dambe waa inuu ka leexdaa maanta taan ku soo dhigno markaasaa la celi waayey hal jufa iska laabteen reer bani cabdi saddex boqolay ahaayeen waa laabteen waxay yidhahdeen mar haddii annaga awrti noo badbaaday waxba daandaansi ma rabin ana iska laabteen kuna u soo hartay kunkaasay la soo bixeen nabigiina waa maqlay sala allahu calay wasalam in qurayshu waxa weeyaan soo socdaan ayagu aad u fara badan dagaalna laguma talageli xataa hub saasa lama wado wax faras tignika farasa ah laba saxaabi bisa wadata zubayr bnu cawaam iyo miqdaad ibnu aswad bis faras saddexaad ma jiro xataa soo ma jeedi marka dad dagaal u diyaarsan ma aha nabiga markaa sala allahu calayh wasalam shuuru u fariisiiyey sidii rabbiba amray washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah amarkii rabbi asagoo ku shaqaynaa uu shuuro u fariisiiyey maxaan samaynaa abubakaraa hadlay hadal aad u qurux badan oo tusaya macnaha dhiirigelin na geli dagaalka ah waxaa hadlay cumar hadal aad u qurux badan oo ah dagaalka diyaaran una nabiga markii qof hadlaba wuxuu idhahdaa ayuhannaasu ashiiru calaya ila tali tala keena markay labadaas hadleen kadib miqdaad ibnu camar alkindi ayaa hadlay markaasuu ku yidhi rasuulka ilaahayo ku soco ilaahay siduu ku amray annaguna micigaagaanna oo garabkaagaanna ku dhihi mayno sidii reer banu israa'iil ku yidhaahdeen nebigoodii muuse idhab anta wa rabbuka faqaatila inna hawnaa qaacidun reer banu israa'iil markii dagaalka alla ku waajibiyey oo nabi muuse uu yidhi nakeena dagaalkiiya la gelaa xamaaliqadaha laga saaro baytulmaqdis cadowga fadhiya waxay ku yidhaahdeen tag adiga iyo rabbigaa cadowga la dagaalama markay ka baxaan aan magu soo gelayna gaaladu markay baxdo gaal aan la bixin ma baxa markaasaan soo gelayna saas ku dhihi maynuu yidhi muqdaad laakiin waxaan ku leenahay idhab anta wa rabbuka faqaatila innaa macakuma muqaatiluun na waxaan ku leenahay adiga rabbi la dagaalama gaalada annaguna waa idinka garab dagaalamayna saasaan leenahay nabigu waa u duceeyey waana ku farxay laakiin hadalkii ma joojin ashiiru calay ayuhannaas ashiiru calay hadalkiu sii wati walela tali ansaar inay hadashuu rabaa sababtoo ah ciidanka agtarkiisu waa ansaar saddex boqol iyo toban iyo saddex hadday yihiin siddeetan iyo dhowra ah muhaajiriintoo dhan waa siddeetan dhowr soo ma jeedin dhammaan inta kaleeta waa ansaar laba boqol iyo dhowra ansaar bal reer khasraj keligood ah boqol iyo toddobaatan khasraj keliyaha boqol iyo toddobaatan ka socda ma garatay ansaar inta kaleeto waxa reer awsna lixdan iyo dhowra ka socda marka waxa weeyaan dadka lagu soo degay ee meesha degan qabiilka meesha deganna waa ayaga oo martida loo yimi haddaysan go-aanka gaaridda dagaalka wax ku yeelan waxa weeyaan dagaalku mid hayale ma noqon karo sababtoo ah haddii dhib yimaado dhibka ugu badan ayagu ku dhaca haddii ciidan iyo cudud loo baahanya inta ugu badan ayaga laga raba oo badu aadanka marka haddaan go-aanka gaariddiisa wax laga siin macno yeelama dagaal hadyigii nabiga marka fiir hadyigii nabiga marka wuxuu noqday ilaa ayaga go-aan qaadashada laga helo inaan go-aanka la guyo ashiiru calaya u leey markaasuu hadlay sayidu ansaar sacd ibnu mucaad markaasuu waxaad mooddaa annaga inaad noodan leedaha rasuulka ilaahay annaga inaad noodan leedahaad mooddaa waa la hadlay waa la hadlay weli waxaad ku haydaa ilaa taliy markaasuu nabigu yidhi haah idinkaan idin dan leeda maahan mujaamil la iska leeyahay un dadka dhama laga rabaa maaha mujaamil hadal cad weeye waxa weeyaan idinka weynu cidda aan leeyahay hadal sababto a nabigu ayaga muxuu ugu dan leeyahay sidaan sheegnay cududa ugu weyno ciidanku waa ayaga dadka martida loo yaho lagu soo dego waa ayaga cadowgu quraysku keeno ugu badan waxay ku dhaceen waa ayaga idan waa inay go-aan qaadashada wax ku yeeshaan sow ma ahan tan kaleeto nabiga markay soo wadayeen ayagaa make ka soo waday waxay yidhaahdeen ilaa aad guryahayaga timaado madiine ammaankeenna ma tihin mas-uulka ma nihin ammaankaada guryahayaga markaa timaado annagaad maga noo annagaad maga noo tahay waxa weyn caruurteenna iyo dumarkeenna waxaan ka ilaalinaa kaa ilaalayna laakiin intaad guryaheeda ka soo gaarayda mas-uulkaama nihin ila inta ka horayda quraysha waxa weeyaan kama celi karaan soo maa tan labaad martiima saas uu ballanku ahaa wuxuu is yidhi nabigu sala allahu calay wasalam amay is yidhaahdaan ansaar waxaa waajib idinku ah wixii nabiga madiine kula soo dula inaad ka difaacdaan laakiin inta idin wado inuu gaalo idinku raadiyo xaq idinkuguma laha ama isidhaahdaan wixii madiine ugu yimaada ilaa inay madiine ku difaacayana ballanku ahaa nabi marka wuu isleeyahay amay u qaataan in xaq loogu leeyahay wixii nabiga madiine ku weerara inay ka difaacaan laakiin aan xaq loogu lahay nabigu inta wado ayaga inuu gaal ku raadiyo marka wuxuu yidhi idinkaan idin danleeyay had sacd bin mucaad wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow annaga adiga waa ku rumayn diinta aad la timidna waxaan ka maqaati kacnay xaq inay tahay rumayntaas aan ku rumaynay aan ku ballan qaadnay oon ballanka kugu siinay inaan ku addeecayno inaan ku addeecayno ilaahay baan ku dhaaraynayna soco dagaalka gal ilaahaan ku dhaarayna haddaad tira baddaana la goyna iska dabiride baddaanan jiiraynaa gaalada ka shaydaanna u soconnaa waa kula jiiraynaa hal qof umusa naga harin hal qof naga hari maa gal dagaal tan labaad waxaan kuu sheegaynaa uu yidhi murugo iyo nicid naguma jirto berri inaad gaalada naga horgeyno annagana wa innaa la suburun cinda alliqaa cinda alxarbi middeeda kaleeto waxaad ku xisaabtantaa annaga nimankeennaan ansaareed waxaan nahay dad dulqaad badan marka cadowga lala kulmo oo la dagaalamo dad dalqaad dulqaad badan marka dagaal dhaco suduqun cinda alliqaa wa innaa la suburun cinda alxarbi annaga dad dulqaad badanaan nahay dagaalka agtiisa suduqun cinda alliqaa cadowga marka lagala kulmana dagaalka ka run sheega waxaan ilaahay ka rajaynaa markaad berri cadowga naga horgaydo inuu ilaahay ku tuso wax indhahaba ku farxaan annagoo ridayna oo cadowga ku dhigayna marka adoo sidaas og nawada naga horgi cadowga saasay ku yidhahdeen ma ahan dad baraf ku kora oo dad boqol iyo labaatan sano dagaal ku soo jira ku gubtay awowgooda ku dhintay aabbooda ku dhintay boqol iyo labaatan sana dagaal ku soo jiray maantana allay rumeeyeen oo jannay ku rajaynayeen dad nuucaas way dadka u wadaan maahan barafku kor marka khalaas nabigu markaasuu farxay murugadii dayday markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi socda ilaahay barakadiisana ku socda siiruu calaa barakati illaahi wa abshiruu bishaaraysta ilaahay wuxuu ii ballan qaaday labada daa'ifo middood labada daa'ifo waa maxay ima alciiru wa ima annafiir alciir waa awrta nafiirkuna waa cadowga ilaahay labada inuu mid isiinayo ima awrta inaan iska soo helno wa ima aan cadowga weyn dhabarka ka jabino labadooda mid ku siina alla i yidhi waxaan haystaa bushaaradaas hore u socdo oo gaal haddeer waxaad imoodaahilo nabigu sala allahu calay wasalam inaan u jeedo berri gaal walba meeshuu ugu diri lahaa gaaladiiyo meydkooda horteeda yaalyaallaad muddo hadda inay ii muuqdaan ee socod qalbigii waa noolaaday farxadaa timid waa la aaday xoogaa dadka gabal marka xoogaa waxaysna war dagaal looma soo bixini waxaa nagu fiicnayd awta la helo oon cadowgan kala leexan oonaan wejiga isku diinin ilaa wuxuu yidhi subxaana kamaa akhrajaka kamaadaan maadu waa masderiya maxaa laysku shabbahaa waxaa laysku shabbahaa haniimadii markii la helay haniimadii markii la helay ragga gabal waa dhibsanayeen in la qaybsado soo ma ahan markaasale war alla iyo rasuula haniimadan iskale idinku dhexdiinna heshiisiiye markii dambena ay nabigu qaybiyeyna waa la wada farxa waa la wada qanca markii dambe nabigu qaybiyeyna waa la wada qanco waa la wada farxa waxa weeyaan waxaa marka laysku shabbahaa dagaalka markii la gelaayey waa la dhibsanayay oo waxaa la lahaa war dagaal diyaar uma nih hub uma sidano ciidan uma wadano cadow soo diyaargaroobay weeye natiijadiina maxay noqotay guul iyo farxad soo maaha toddobaatan gaal in la dilay toddobaatana la qafaashay haniimadana bilowgeedii waa dadaa dhibsaday markii nabigu qaybiyeyna waa la wada fay marka waxaa la leeyahay dhibsigan haddeer haniimada dadka gabal ay dhibsanayaan qaybinteeda waxa weeye qayray natiijadu noqon doontaa marka nabigu qaybiyo sida soo bixiddii gaalada markii lays helayey dadka gabal u dhibsanayeen qayr iyo guulna ay u noqoto labadaa shay aa laisku shabbahaya waxaa laisku shabaha dagaalka bilowdiisii geliddii la galaayey sidii loo dhibsanayay qayrna ay ugu dhammaatay iyo qaniimada awalkeedii sidii xoogaa muran uga yimid markii dambena ay qayr ugu dhammaatay labadaasaa laisku shabaha kamaa sidii haadihi lxaalu dheh xaaladaanu kamaa akhrajaka ka ikhraajika rabbuka ka ikhraajika soo bixintaadiyay la mid tahay rabbuka rabbigaa uu ku soo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimo xaalo aad ku dheerantayna uu ku soo bixiyey walxaal uu ku soo bixiyey inna fariiqan koox kooxdoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah la kaarihuuna ay dhibsanayaan oo waxa weeye waxay leeyihin diyaar ma nihin nama soo diyaargaroobin cadowgu waa naga badanyin waa naga hubadanya xoogaay dhibsanayeen yujaadiluunaka waa kula doodayaan jumla istinaafiya baa doontana waa xalay karta la kaarihuuna faacilkeedaad ka xarin kaarihuuna isimka faacil damiirkaas aad ka xaray yujaadiluunaka waa kula doodayaana ilaah yidhi filxaqi xaqi kugula doodayaan waa dagaalka xaqi bacdamaa tabayana markuu caddaaday ka gadaal xaqi ka'annamaa waxaad moodaa yusaaquuna in loo kaxayna ilalmowti geeri walxaalna la kaxayna hum ayagu yanduruun ay firinayaan cabsida ragga gabal saaran marka la yidhi gaaladiyaa laga hortegaa waxaad moodaa malaggiisii oo meeshaas taagan in loo sii wado oo laleeyahay adiga mowdkaaga waa kaas ut qof mowd loo sii wado ma ogta cabsi uma dhiman saasaad moodaa dadka gabal wadkur sheeg nabiga suubanaaw id waqti yacidukumullaah allaah uu iniin ballan qaadayey ixda daa'ifatayni labada kooxood midkood ima alciiq wa ima anafiic waxa weyn imaa awrta inaad heshaan wa imaa cadowga weyne soo baxay anna haada ka bedelo waxaad ka bedelanaydaa ixda daa'ifatayn annahaa ixda daa'ifataynka lakum inay iniin sugnaatay iniin ballan qaadayay watawaduuna idinkuna waxaad jeclaydeen anna hayra daati shawka awoodda midda u saaxiibka kayrkeed takuunu lakum inay idiin sugnaato idinka waxaad rabteen marka labada daa'if awrta inaad heshaan taasaad rabteen ilaa awrtaan hug wadani waa dhaqaale iska qaado aan dhib la-aan taasaad rabteen wa yuriidullah allana wuxuu doonayey an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo xaqa inuu sugo ilaa awr la qaatay raggii iska lahana nool yihiin moogta wax weyn ma ah wax weyn ma ahan laakiin cadowgii weynaa haddii dhabarka laga jabsho awrtooduna meel ma jirto soo maaha awrtooduna meel ma jirto haddii gaaladii weyneed dhabarka laga jabsho marka ilaahay wuxuu doonaya xaqa in la sugo bikelimaatiina uu ku sugo wa yuriidullah allahna wuxuu doonayey an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa bikelimaati xaa loola jeedaa wuxuu yidhi ibnu jariir adabari biamrihi iyaakum ayuha almu'minuuna biqitaali alkufaar waxa weeyaan waxaa loola jeedaa kelimaadka waa awaamirta ilaahay ku amrayo mu'miniinta inay gaalada la dagaalamaan taasaa ilaahay diinka ku koryeela wayaqdaca inuu gooyo uu alla doonayey daabira alkaafiriina gaalada midka ugu dambeeya maxaa ilaahay u doonayey liyuxiqa alxaqa si uu xaqa u sugo alleh oo tawxiidka iyo xaqu uu kor noqdo wa yubdila uuna burburiyo baabi'iyo albaadila baadilka walow kaliha haba nabcaadeen almujrimuuna gaaladu ayagu aad ay u necab yihiin jihaad iyo cadow lala dagaalamo maba maqli karaan dhiiggaa ku karaa laakiin siday rabaan ha u kareen ilaahay sidaasuu doonayaa wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed